Tartanka kubadda cagta ee Ramadan Cup oo ay ku loolamayaan qaybo ka mid a xafiisyada heer deegaan iyo jaamacadda Jigjiga ayaa ka furmay magaalada Jigjiga waxaana ka qaybgalaya sideed kooxood kaasoo ay soo qabanqaabiyeen kuliyadda maaraynta adeega shacabka ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya wasiirka xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad deegaanka Soomaalida mahdi maxamed iyo nimcaan ibraahin carab maareeyaha kuliyadda adeega shacabka ayaa ka waramaya ujeedka tartankan marka ujeedada laga lahaa waxa weye tartankan in bisha rabadaan lagu maamuuso islamarkaana ay dhalinyaradu ay kaga qayb qaataan caafimaad ahaan jirhkoodana ku dhisaan maskaxdoodana ku dhisaan iyadoo ujeedada ugu weyn laga leeyahay taa ay tahay laguna maamuusaya bishan rabadaan tartankan ayaa maanta waxaanu kasoo qayb galnay furitaanka tartankan xafiisyada heer deegaan oo ay ka qayb galeen sideed xafiis sideedda xafiis oo maanta tartanku si rasmi halkan uga bilaabmay socon doonana rabadaanta inta ka dhiman iyo intii kasoo hadha haddii ilaa yidhaahdo marka waan bogaadinaynaa guud ahaan tiimka managementiga maareeyaha iyo dhammaan tiimkiisa ay soo qabanqaabiyeen iyagoo ugu talagalay xafiisyada heer deegaan inay ka qayb qaataan dhalinyarada xafiisyaduna ay galabtii halkan ku ciyaaraan isku dhexgalaan isku bartaan caafimaadkoodana ku ilaaliyaan marka ujeedada ugu muhimsan taasaa laga leeyahay guud ahaanna marka khalya maaha uun tababarada iyo cilmiyada dhaadheer iyo waxbarashada dhaadheer in lagu kobciyo liidiyada taa ka duuleysa ayaa waxay go'aansatay in shaqaalaha laftigiisa jir ahaan iyo maskax ahaanba laga dhiso marka maanta oo waxa weeye oo ay bishu tahay maarch saddex iyo tobankeygii ayaa waxa aan qabannay amba aan furnay tartankaas xafiisyada oo ay ka soo qayb galeen ilaa iyo siddeed xafiis oo hadda si fiican u socda ujeeddada uga badan aan ka leenahay waxa weye waa isdhexgalka iyo waxa weeye jisdhiska iyo maskax dhiska shaqaalaha iyo iyo dhammaanba waxa weeye bulshadu inay inay yeeshaan inta badan waxaa tartankan naga caawinayey oo technical ahaan nagala caawinaya xafiiska isboortiga oo isaguna si gaara noola shaqaynaya qaybaha technicalka iyo farsamooyinka ah iyagana si gaara ayaan ugu mahad celinaynaa tartankan oo socon doona inta ka dhiman bisha ramadaan ayaa waxaa looga gol leeyahay isdhexgalka ardayda iyo dhalinyarada magaalada jigjigo